wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah magaalada cadaado ee gobolka galgaduud uga daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee qaranka munaasabada furitaanka imtixaamka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cadaado bahda waxbarashada waalidiin iyo arday gudoomiyaha degmada cadaado faarax dieliye warsame ayaa ugu horeyn ka hadlay daafurka imtixaanka waxaan rabnaa inaan ardada kula dardaaranno inay ilaaliyaan nidaamka iyo tacliimaadka loo dejiyey imtixaanka haddii alla idmo si imtixaankana ay ugu guulaystaan hawsabuu socodka iyo wakhtiga imtixaanka loogu talagalayna imtixaanku u qabsoomo waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo imtixaanka inaad ku wada guulaysataan kaalmaha u horreeyana aad ka gashaan galmudug iyo soomaaliya intaba haddii alla yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in imtixaanku noogu dhammaado wakhtigii loogu talagalay sidii loogu talagalana imtixaanka aan u galno mudana wasiir ku soo dhowow ardada reer cadaado oo saaka u diyaarsan inay imtixaankii galaan xaruntan imaamu maalig oo imtixaankii saaka aan ka daafurayno waxaa sidoo kale nala jooga taliska booliska oo ayagana nidaamka iyo amnigaba si wanaag dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlgoboleedka galmudug mudane maxamed xaashi dhoorre ayaa ardada ku dhiirageliya inay muujiyaan dadaal iyo kalsooni isagoo u rajeeya guul iyo mustaqbal baliifaya waxa uu xusay in waxbarashadu ay tahay furaha horumarka bulshada ayna tahay waajib saaran dhammaan hay-adaha iyo waalidiinta in la taageero jiilka soo koraya guud ahaan geyiga galmudug waxaa imtixaanka u fadhiisanayaa saddex kun laba boqol toban iyo kow arday oo toban iyo toddoba goobood oo guud ahaan galmudug ka mida imtixaanka u fadhiisanaya waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa horumar waxaan idiin rajaynayaa insha allah inaad imtixaanka ku guulaysan doontiin haddii ilaahay yidhaahdo soomaaliya iyo guud ahaan galmudugna inaad guul u soo hoyn doontiin oo aad ka soo muuqan doontiin insha allah natiijooyinka ugu sarreeya in lagu arki doono ardada reer galmudug haddii ilaahay yidhaahdo waxaan runtii rabaa inaan bogaadiyo oon ammaan u jeediyo maamulka aan maanta joogno degmada cadaado oo mar kasta hormuud u ahay bahda waxbarashada barakaabi jirana in reer cadaado ay noqdaan dad waxbaranaya goobo ka fog degmadana wasaaradda runtii gacan ka siiyey in la gaarsiiyo adeegyada waxbarashada sanadkan in ka badan saddex kun oo ardaya imtixaanka qaranka uga fadhiistay deegaanada gobolgoboleedka galmudug kuwaas oo ka kala imaanaya degmooyinka maamulka galmudug